أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka doornimo howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjibisay macadka taajilwaqaar ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa cambaaraysay howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera munaasabad gebagaba u ahayd xamlo dacwi ah oo ka socotay degmooyin iyo deegaanno ka tirsan wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaasi waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari kooyal ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda saliibiyadda kenya kaasi oo ka baxay xero ku taalla buurta kamoole kuna sii jeeday kamboni ee dhacaa xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo dhulka ay gumaysiga ku haysato dowladda saliibiyadda kenya waxaana halkaasi ku burburay gaariga kooyeelka ah iyo qori dhishiika ah oo saarnaa sidoo kale waxaa halkaasi ku halaagsamay askartii saliibiyiinta kenya ee gaariga la socday munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjibisay macadka taajilwaqaar ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaas inoo haya
cadad ulmustaxiqiina lishahaada dadka shahaadada mutaysada in shahaado la siiyo tuman isada waxay ahayd xaflad si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ay qayb ka ahayeen culummo waasiyo waxgarad iyo xubno ka socday maamulka islaamiga ee deegaanka iilaale ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ujeeddada munaasabadda ayaa ahayd sagoontinta arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ka qalinjibisay macadka taajul waqaar oo ka mida macaahidda sharciga ah ee ka furan wilaayada islaamiga ee baay munaasabadan oo ahayd mid si aada loo soo agaasimay la qurxiyey islamarkaana sidaan hore u sheegnay mas-uuliyiin kala duwan ay ka qayb galeen waxaa sidoo kale goobjoog ahaa waalidiinta ardayda ka qalinjibisay macadka taajul waqaar sheekh maxamuud iidaal oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga oo goobta ka hadlay ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay una badneyd duco goobta ka jeediyey islaamno waabna siiday iimaaninka dartay ilaahu jinaadana geli aameen walaalayaal dembigeen dembiwaalidiinka alla dhaafo dembigeen dembiwaalidka alla dhaafo wadanka barwaaq alla hanay kuwaalo diinka alla hanay furo diinka alla hanay fuusaayo lankii dhibow alla fuusaayo kii afoosiin alla horanka ziyaadiy tanka ilaahay moojaana ilaahu adi diinka haddii ilaahu diinka aan gargaar ilaahu diinka aan gargaar gaalada ilaahu ardaydan oo gaarayay shan iyo labaatan arday ayaa sidoo kale waxaa laga qaaday imtixaan iyagoona halkaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyin kala duwan oo qaali ah
lanka kow galay oo shahaadada oo imtiyaaska qaadadaw waan kul imtiyaasu laakiin lanka darajada koowaad qaadadi mayla araha cumar aadam xuseen mayna ku guulaysaday insha allah jawaas lanka dareeshan boqol kun shilin soomaali insha allah فليتفضل عمر الشهادة شهادة شرف لا وملك سيدنا لك احترام دون إن شاء الله لنك لما يا قلا درجة لما ما يسلق قالين لما لما قفز قالين لما مشي أنا سقالو سقال سقالو سقال مواكو عبد الله الشيخ إسحاق معلم إيو محمد شيخ إيمان علي yoona ma guulayseen abaalmarin la siiyey afar afar boqol lama qof halkaalaasla galeen cadow yarow isxaaq ma sheenay sagaalun ishan dhibi shan asmaa macalim aadam sheekh ibraahim ma sheentayeen sagaalun shan dhibic shan yoon may guulaysadeen shahaada iyo laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton macadka taajul waqaar waxa uu ka furan yahay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona arday badan ay ka qalinjibiyeen kuwaasoo qaar badan oo ka mid a macallimiin ka ah madaarista iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee ka furan qaybo ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid abu xasaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maalmahan sii kordhiyey dilalka bareerkay u geysanayaan dadka shacabka ah iyadoona shalay qof shacab ay ku dilaan duleedka magaalada xudur ee wilaayada bakool qaar ka mid a eheladii aabihii ay dileen maleeshiyaadka murtadiinta oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warramay qaabka ay u dileen maleeshiyaadka murtadiinta magaciisa dee waa ibraahim aadan nuur walaalow arday dheeb walaan dhaimay waa marinaysa horta marina magaca ay dhan hor reer baadi iswao mag waa beeraley iswaa heeladi marina daasado baadi isku roog walata geega dhanka kooy inaati marina ogne kala madaran ilaa muslimnimo marina day dhanka kooy koley maynogay meel oo marina beertisiisa diinka imag waa suuqobsibaay daaqo iyo roog anatigeeka marana sabab sanna maydhay ilaahay ka sababay taawayaana koley ini muslimnimada dhex kureeno qaabkaas lay maaranaanka kooyan iyo maarana lay taawayahan koley isiineed nag waa madiya halsa si konton waladaysa markii haytiyameedna maaranayaanka kooyan isiyo dad maarana qaraabadiisa meelkooga maarana arabooga ilaahay kumahadsin sababta way barwaaga ka dhiibay meelo maarana markaasi oo isku diirsadaayansaase maarana roogan yadanka koo meela maarana dadkii isii qaraabadiisa hayeen kadhajar oo maarana yar lunkuweerdhidi walka kii iyo meeli maarana murtadiinti makakooyan hodnama kofe meela maarana kukiyan markii maarana yowedeeno walaa dabalkiisa dheerayen ya maarana yahabadka furen sababti hata maarana yohadku meelowkaasna maarana hata ini meelku wadaano meelku hiraan ini sabaayan maoshiini ani maaragna gaaflayba maaragna dilaan kabahana qaabkaasaan maoshiini koley adoortinayda ilaahay idiska sheeniya kabahi qaabka waalan dhiyan maaragna koley intaasu siina ilaahinalisameeya maaragna yaasidi kajeeriyeed aaba magaciis saddexan inoo sheeg inta caruur uu ka tagay ee adi aa ku jirto
may maaragna magaciisa daad may dhantay edin nuromay mahadsanid casaam dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa cambaaraysay howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowladda ridada ah ee imaaraadka carabta ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku cambaaraynayso howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu maalmo ka hor ka fuliyeen deegaanka ceelqalow oo ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bayaanka oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa lagu sheegay in imaaraadku uu si weyn u cambaaraynayo howlgallada milatari ee ay mujaahidiintu ka wadaan gudaha kenya iyo dhulalka muslimiinta ah ee ay xoogga ku haysato saliibiyadda kenya waxay si gaar ah u cambaaraysay qaraxii dhowaan ka dhacay ee ceelqaalow waxay sheegtay inay tacsi u dirayso dowladda iyo dadka nasaarada kenya iyo qoysaska nasaarada ah ee ay kasoo jeedaan xubnihii kiristaanka ahaa ee ay mujaahidiintu ku dileen ceelwaaq kenya imaaraadka carabta ayaa ka mid ah dowladaha tabantaabiya dowladda kaafiradda ah ee kenya waxayna kula jirtaa heshiisyo amni iyo mid ganacsi waxayna horey kenya imaaraadka carabta uga soo iibsatay diyaaradaha nooca kuwa dagaalka ah mahadsanid cabdiqani munaasabad gabagaba u ahayd xamlo dacwi ah oo ka socotay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi noo haya waxay ahayd xaflad nooceeda uu naadir ku ahaa inay ka qabsoonto degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana khitaam wanaagsan u ahayd xamlad dacwadeed muddo toban cishaa ka socotay degmadan taas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dumarka muslimaadka xafladdii lagu soo gebagabeynayay xamladan oo ka dhacday howlaado qurux badan oo ku yaala degmada jamaame islamarkaana lagu soo afjarayay duruustii ay qaadanayeen dumarka muslimaadka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose culimo salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba maxay ahayd ahdaafta laga lahaa dowradan kow ilaahay subxaana wa tacaala inaan ku raalligelino labo inaan qiimayno ummadda degmada deggan ee rabitaankooda diineed iyo waxbarashadooda saddex inaan tanshiidino oo aan nashaad gelinno dacwada degmada afar waxay ahayd maadaama degmadu degmo cusub ay tahay inay dadka iyo ummadda isbartaan maamulka iyo mujtamacii meesha loogu yimid inay isbartaan oo la kala faa'iidaysto ayay ahayd dadkii wax ka faa'iidaystay ee mustafiidiinta ahaa imtixaanaad baan ka qaadnay shafawi ah jaa'isaad baanu siinay sheekh axmed abu yunis waaliga wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose ayaa si gaara ula dardaarmay dumarka degmada jamaame ee ka faa'iidaystay xamladii sheekh cabdiraxmaan xudayfa gabdhahan oo halkan joogo muslimaadka ah oo muddadan oo tobanka maalmood ah khayrka iyo diinta ay soo qaadanayeen wixii ay soo qaatana maanta halkan ay wacdar ka muujiyeen dad badan ba maanta garanaynin aqoontii halkan ay ka sheegeen waxaan leenahay markaan aqoonta aad halkan ka jeedinayseen oo aad baranayseen waxaa laydinka rabaa oo waajiba idin saaran inaad gudbiisaan inaad ummadda gaarsidaan baa laydinka rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad dareemayseen balliguu cannii walow aaya hal aayad ba allaha ka dhigay in ummadda la gaarsiiyo qof kasta markan waxaa laga rabaa markan waajib u saaran in gudbiyo wahi bartay halkan laga jeediyey haddii siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay haddii caqiidadii maanta ay tahay aad maanta ka jawaabayseen waa wax oo cajiib eh oo aan la wada garanaynin marka waxaa loo baahan yahay in waxa laidiin baray oo maanta horey aad u garanayseen oo laidiin soofayey inaad gudbiisaan oo ummaddana aad gaarsidaan baa laidinka rabaa dacwada iyo in dowr muuqda ay ku dhex yeelato gudaha mujtamaca waa arrin ay muhiim tahay inay dadaal dheer ku bixiyaan maamulada islaamiga ah iyo guud ahaan hormuudka bulshada maadaama qaadashadeeda iyo ku dhaqanka cilmiga sharciga ay ku hagaagto akhlaaqda guud ee dadka iyo dhaqanka gaar ahaaneed ee shakhsiga in dadku ka wada sinnaadaan fahamka diintana waa mid keenaya maxabbada dhexdooda ah isu kaashadaan khayrka xumahana si wada jir ah loo zuuliyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu dhowaan ku dhawaaqay xamladan dacwiga ah isaga oo maanka ku haya mowduucaas muhiimka ah iskuna dayaya inuu tijaabadiisaas ka midha dhaliyo si uu halkeeda uga sii wado dadaalka bulshada kor loogu qaadayo wacyigooda iimaaniga ah iyo fahamkooda mahadsaned abu ayman warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu